Dugsiga hoose dhexe ee Balcad ayaa waliba dhikanaynaya owlaadaha Canola afarta xaafadood ee degmada Balcad ay ka kooban tahay. Iskuulka ayaa waliba isku mid ah kaabes la'aanteed waxbarashada owlaadaha, oo markhaatiyaal lagu reegtay Wasaaradda Waxbarashada Hirshabelle. Waxaana ka mid ah ardayda waxbarashada iskuulka Balcad ayaa ku hadlay heerka waxbarasho ee iskuulka Mugdiyeersinya.
iskuul gaar ahaan fasalka afaraad maanta waxaan rabaa inaan ilga hadlo faa'iidada uu leeyahay iskuulkeena wuxuu u leeyahay faa'iidooyin badan iskuulkeena iskuulkeena waxa aa laga qaybiyaa buugaag sanad waliba sidoo kale waxa aa lagu cunaa cunto farii ah buugaag farii ah sidee tahay lacagna lama qaado bil kasta laba waqti ayaa cuntada cunaa waana qado iyo quraac sidoo kale buugaagtuna waa firii sidoo kaleet waxaa qaadanaa toddoba maado oo kala ah maadada xisaab saynis carabi tarbiyo soomaali iyo cilmiga bulshada ayaan qaadanaa iyo ingilish dhigtaa dugsiga sare hoose dhexe ee degmada balcad magaciisa la yidhahdo balcad waxaan ka helnaa waxbarasho tayo leh faa'iido leh waxaan ka helnaa qada iyo quraaco waxbarashada waa lacag la-aan cunadana waa lacag la-aan alxamdulilah waxaa mahadsunaas alle allahaasoo inoo sahlay inoo sahray inaan helno waxbarasho firii ah iyo aan ka helno cuno firii ah aan waxbananu haysan waxaan mahadcelinaynaa waxaan waxaan u mahadcelinayaa macalimiinteena ee waqti inoo geliyey inaan wax inaan helno waxbarasho tayo leh oo faa'iido leh inaan noqono arday waxtar leh ee bulshada beri wax u tari doonto alxamdu shukr bilcaalamiin waxaan filayaa inaan noqdo ardayada ugu horeeya inaan naqano ama kuwa toobteynka ka gala dowladda hirshabelle